asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanoo wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan kuna soo durqdaan barnaamijkii galab wanaagsan xubintiisii murti madadaalo markale galab wanaagsan saaxiibayaal waa sabdi shan iyo labaatanka bisha juun sanadka laba kun labaiyo labaatan galab walba sabdiya ayaa dhegaysa doontaan xubinta murtiyo madadaalo oo aad u xiiso badan barnaamijka saaxiibayaal xubintaasi waxyaabaha loogu hadlo waa taqaaneen dhegeystayaal badan waa yaqaanaan oo barnaamijka dhegeysan jira xubintaas waxaa looga hadlaa saaxiibayaal waxaa looga hadlaa hadda qofkii abwaana abwaan galabta waa la doonayaa xaggan abwaanka dadka abwaanka oo hal abuurka leh galabta waan doonaynaa sheekooyin hadda aad u xiiso badan galabta waan idiin hayaa saaxiibayaal waxyaabihii hadda aad maaragtay is leedahay intaad joogto barnaamijkan kuugu xiso badna ayadan waad nala wadaagtaa saaxiibayaal meel walba aad joogtaan murti madadaalo soo saarista barnaamijka galabta gacan weyn waxaa maaragtay ka qaadanaysa oo soo saartay iskuna soo dabariday xaliimo iyo cabdiraxmaan ayaa wadajir barnaamijka u soo saaray saaxiibayaal anigu waxaan ahay cabdifataax cabdulaahi maxamed cabaas wuu farsamaynayaa sida caadada noo heedba waxaynu ku furannaa mid ka mida kaalmaha suugaanta dib ayaan iskugu soo noqonaynaa dhegeysi habboon saaxiibayaalaada idinkaga raaligelinaynaa maaragtay oo inoo suurtageli weysa inaan heystada afurka barnaamijka soo qaadano aada mahadsantii saaxiibayaal cilad mahaysato awgeed ayaanan maaragtay aan idiin soo qaban weynay saaxiibayaal daafurka barnaamijka xubintaasi galab wanaagsan ayaa dhegaysanaysaan barnaamijkuna waa murtiyo madadaalo meel walba aad joogtaan khiyaaray galab wanaagsan ayaan idinleeyahay raadiyo cadaado waad dhegaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibc shan megaratys halka dhuusamareeb deegaanada hoos yimaada anaga maqal dhegaysataan siddeetan iyo siddeed dhibc barmegaratis adduunka oo dhan aalada timinta laaf streamka saaxiib beelgala wanaagsan ayaa adileeya soo dhawaada mar kale barnaamijku waa murti iyo madadaalo xubintiisaad sabdi walba aad dhegaysan doontaan aaday u xiiso badan tahay haddaad galabta abwaan tahay waa laguu baahan yahay haddaad galabta hadda dhanka baraanburka in badan ku fiican taho hadde dha- baraanburka lagaga haray adigana galabta waa laguu baahan yahay haddii hadda macag dhanka sheekooyinka aad maaragtay aad ugu xiiso maaragtay si fiican u jeedi taqaano Hadda dadkan galabta rabnaa tahay galabtay barnaamijka xubnahaas ayaan uga hadli doonaa meel walba aad joogtaan galab wanaagsan shanta beri waxaad dhegaysan doontaa barnaamijka galab wanaagsan waxaa u horeysa xubinta murti iyo madadaalo waxaa ku xigta ba- maaragtay xubinta fanaaniinta waxaa ku sii xigi doontaa codka atijaabi la yaabka dunida iyo la talinta ayaa dhegaysan doontaa shanta beri meel walba aad joogtaan gala wanaagsan fura lix toban iyo lix eber lix toban barnaamijka qayb baad saa- aad galabta uga ahaa kartaa furaha lix toban iyo lix eber lix toban barnaamijka qayb baad uga soo ahaa kartaa haddaad abwaan tahay iyo haddaad dhanka baraanburka gabray ku fiican tahay galabta waa lagu baahan yahay furaha lix toban iyo lix eber lix toban barnaamijka qayb baad uga ahaa kartaa saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton fariin ayaad igu soo diri kartaa furaha waa saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton qoraalka oo keliya ayaad u adeegsan kartaa furaha lix toban iyo lix eber lix toban barnaamijka qayb baad uga ahaa kartaa galab wanaagsan saaxiib badaynu jecelnahayo wanaagsan saaxiibayaal akhyaarta aynu jecelnahay soo dhowaada ayaan idin leenahay raadiyo cadaadaba aad dhegaysanaysaan barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa murtiyo madadaalo galab walba oo sibdiya ayaad dhegaysan doontaan xubintaad aadka u xiisaha badan ee qiimaha leh xubinta murtiyo madadaalo galabtay mar kale dhegaystayaasha haddaan ugu celiyo galabta xubintan aad u xiiso badanta haddaad abwaan tahay galabta waa lagu baahan yahay oo hal abuur aad leedahay haddii aad maaragta dhanka fana oo aad isku fiican tihiin dhanka gabayada galabta qofka la doonaya ayaa tahay haddii aad dhanka baraanburka aad ku dheerayso haddii aad dhahaydo galabta baraanbur laguma horeeyo cabdifataaxow galabta waa kusoo dhoweynaya haddii aad maaragta dhanka sheekooyinka markii la yidhaahdo sheeko abuur markii la yidhaahdo haddii aad ku fiican tahay adigana waa lagu doonaya hal abuur haddaad leedaha waaye meel walba joogtaan garo wanaagsan sheeka aad u xiiso badan galabtu waa idiin hayaa saaxiibayaal barnaamijkan aad u xiiso badan yahay galab walba oo dhegeysan doontaan sabdiya meel walba aad joogtaan qiyaare galab wanaagsan furaha waa lix toban iyo lix bir lix toban barnaamijka qayb baad uga soo haan kartaa furaha waa lix toban iyo lix ibir lix toban barnaamijka qayb baad uga soo haan kartaa furuhu waa lix toban iyo lix ibir lix toban barnaamijka galabta qayb baad uga haan kartaa fura saddex afartan iyo shan sideetan iyo shan konton fariino ayaad noogu soo diri kartaa furuhu waa saddex afartan iyo shan sideetan iyo shan konton ayaad fariintaada noogu soo hagaajin kartaa barnaamijku maahan codka tijaabo dhegeystayaal waxayna soo codsanayaan in hees loo soo daayo galabta maahan qaybtaas waa la gaari doonaa waa isniinta markii maaragta codsada dhegeystayaasha aan tixgeli doono meel walba aad joogtaan galab wanaagsan wicitaanka aniga calaykum salaam raxma soo dhow walaal walaal soo dhow magacaaga haye mhm Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Mm-hmm.
walaal intaada ka bixin ma gabay amase waa saar waxa aad hadda tebinayso ma saarba amase waa gabay haye aada u mahadsan tahay dadka qaarkood waxaa iskaaga daran gabaya saar kuwa maaragtay uma kala socona gabadha hadda s- waxay timinaysa waa saar markaasay leedahay waa gabay aada u mahadsan tahay walaashay aa kaa mahadcelinaya hanaanka cudoon aad barnaamijka galabta qayb uga ahayd aad maaragtay meel walba aad joogtaan galab wanaagsan saaxiibayaal dhegeystayaal waxay soo qaadanayaan waxaan gabay ahayn oo saar aan la yidhaahdo marka galabtay waan maaragtay dhegeystayaasha aada uga mahad celinayaa meel walbay joogaan barnaamijku waa galo wanaagsan xubintiisa murtiyo madadaalo saaxiibaya hal waxaan markaan soo dhaweynayaa oo garabkayga fadhisa oo maaragtay xaliimo ayaan soo dhaweynayaa xaliimo galo wanaagsan aa ku leeyahay soo dhowo
cabdiftaax waa dhoway asxaabta waxaan leeyahay galab wanaagsan Mhm.
asxaabta kale aan raadiyo cadaadin
mid ka qurux badan aa ku leenahay bal galabtay dareenkaada ka waran haddii galabtay murt galabta adiga horta gag dhanka gabdhaha baa nagala jooga galabtay galabta adiga hadda dhanka baraamburka saa isku tihin
cabdiftaxaadaa u mahadsan tahay dhanka horta baraambur iyo gabay iyo waxaas dhan annaka isma galno aniga laakiin asxaabta waa salaamaya baraamburna ma aqaano gabayna ma aqaano asxaabta ugu soo tala gashay baraamburka iyo gabaygana waa salaamaya ayaan leeyahay cabdiftaax aad cabdiftaax aadaa u mahadsan tahay cabdiftaaxaadaa u mahadsan tahay aniga horta gabay iyo baraambur iyo waxaas ma aqaano laakiin saxaabta galabtay barnaamijka ka qayb qaadayd ayaan salaamayaa gabayaada kuwa gabayada yaqaana kuwa Mm.
baraamburada yaqaana Mm.
to all galabtoo salaamaya laakiin aniga waxaas dhan ma aqaano Ah.
waa dhegeysanaya aha waa xaliimay waxaa la dhihi jiray xaliimo maaragta xagga baraamburka markii la yidhaahdo cid uguma horeyso galabta waxaa leedahay dad maaragta dadka tebina maaragta dadka soo daynaya ayaan jeclahay laakiin xaliimay meesha lagugu tirinayo ma joogto somal dhihi karo haa ani baraamburada ma ku dheereeya laakiin dhegeystaanka noqon karaan Mhm.
saas ayaa isleeyahay aada u mahadsan tahay waa walaal qali oo kaa mahadcelinaya dhanka kale waxaan siinayaa jaaniskiisa oo isagana oo maaragtay stuudio ala fadhiyo soo saaraha barnaamijkana ah maaragtay cabdiraxmaan ayaan soo dhaweynayaa asna maaragtay oo asna fide- oo stuudio ala fadhiya cabdiraxmaan soo dhawow gala wanaagsan
galab wanaagsan cabdiftax waa mahadsan tahay Mhm.
waa dhowa
waa kaa mahadcelinaya waqtigaada qiimaha badan haye bal cabdiraxmaanow galabtay hadda abwaan ma taho dadka galabta awaam abwaana la rabaa laleeyahay qofka dad- dhanka gabayada si ay isku tihiin galabta runtii aniga gaba gabayada iskuma fiicnin laakiin laakiin waa waxaa jacbursan kara haddaad isku dayo aha abwaanaa taha hawaka xalimo waxay leedahay anigu galabtay waxaan fiirsada ahaana cayaarta ka fiirsadaan ka ahaanaya adugu waxaa leedahay waxayga anigu waa sii daysan karaa Mhm, hadday jacbur hadday tahay Mhm, ala- waa la jacburi karaa mhm.
laakiin sida xalimo kale anuu gabmaahi aha aada cabdiraxmaan waan kugu soo noqonayaa cilad yaraa jirta waan ku soo noqonayaa cabdiraxmaan gala wanaagsan saaxiibaal
jacayl xubi weeye xaq dhowrku barbaara xurmiyo nolol weeye xayaata ku waara jacayl xubi weeye xaq dhowrku barbaara xurmiyo nolol weeye xayaata ku waara xiisaha kalgacaylka xubbiga ka abuurma xiisaha kalgacaylka xubbiga ka abuurma ayaa ayaa ayaa xiska deeqa xiisaha kalgacaylka xubbiga ka abuurma xiisaha kalgacaylka xubbiga ka abuurma ayaa ayaa ayaa xiska deeqa adaa ah xukayga adaa xidigay ah adaaba xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xadaafay xaggaaga u jeeda xariirka waraabi gala wanaagsan saaxiibayaal mar kale cabdiraxmaan aan soo dhaweynaya cabdiraxmaan gala wanaagsan galabana maad cabdifataax waa mahadsan tahay ahe waa kusoo dhaweynaya cabdiraxmaan oo galab qurux badanaa ku leeyahay bal galabtay waxaa tidhi aniga abwaan aan ahay niyo cabdifataax waayga waa saara karaa bal galabta noo saar
aad aa mahadsan tahay cabdifataaxo Mm.
dhegeystayaashaadi waa ku salaamaya aha Een, jacburka Mhm.
asna- jacburku asagu fakar u baahan yahay aha waa ka marka dhegeystayaasha marka bal waxaa leedahay bal jaanis hal la isiiyo oo aan ku ar- ku alifi karo mhm, aha cabdiraxmaan waaba intaada ka bixin xalimo waxay leedahay aniga waxay waacadihiiniyo cabdifataax anu galabta waxaan ahaana ay leedahay mataqaanaa aniga goobjoog ahaana galabta bis Eh, maaragta aniga wax ma alifi kara leedahay niyo marka adiga ma waxaa leedahay waxay aniga waa cadihiin warkii waa iska cadihi
runtii aniga horta Mhm.
jacburkaas hadda wax- waa jacburi kara waa isku wel- erayada la isku- waa isku gey karaa Mhm.
laakiin si xalimaho kale anuu weli anuu weli dham- kama mid ihi balki dhegeystayaasha kama mid ihi Mhm.
ka dhegeysta Eh, oo waa jacbursan karaa aha, abwaan ataan ku dhihi kara waa kuu qiray fara lix toban iyo lix barnaamij barnaamijka la taqay baad waa kartaa meel walba aad joogtaan galab wanaagsan fariimaha ayaan jaaniska siina dhegeystayaal wax soo xiiso soo codsanaya fadlan galabtoo kale maahan hadda galbihii heesaa la codsi jiray galabtoo kale maahan dhegeystayaal maahan galabihii galabta heesaa la codsi jiray dhegeystayaal dhowr aan ah, maaragta qadka soo buux dhaafinaya wicitaanka aan siinaya haloo dhegeyste soo dhowow magacii goobta walaalo barnaamijka waa la socotaa walaashay waa ku soo dhaweynaya galabta ka waran hadda galabta waa murtii madadaalaan joognaa aada umaadsantaa nolosha waagu mahadcelinaya meel walba aad joogtaan gala wanaagsan dhegeystayaal dhowr ah aad jecel barnaamijkeena ka qayb qaataan meel walba aad joogtaan fu- fure lix toban iyo lix birre toban barnaamij galabta qayb baad uga soo haan kartaa dhegeystayaal dhowr ah way jecel yihiin galabteeni barnaamijka u heladaan oo hadday qaybtooda ka ka ciyaaraan meel walba ay joogtaan ciyaar galab wanaagsan ay leeyahay radio cadaado waa dhegeysanaysaa sideetan iyo siddeed dhibic shan magaratis cadaado deegaanada ismaaciil runtas ayaa naga maqal dhegeysataan halka dhuusamareed deegaanada u simaada aad naga maqal dhegeysataan sideetan iyo siddeed dhibic bir magaratis adduunka oo dhan aalada timinta laafisreenka ciyaar galab wanaagsan ay leeyahay dhegeystayaal dhowr ah way jecelin galabteena barnaamijkan qayb ka ahaadaan bal aan astaanta ku noqona barnaamijka oo dhegeystayaasha xasuusino galabta galab wanaagsan aan joognaa ma joogno kulan dhalinyaro galabtay waa galbaha way noogu duwan tahay galab wanaagsan ayaanu joognaa bal aan astaantii barnaamijka oo quruxda badneed oo hadda ew looga bartay barnaamijka galab wanaagsan aynu ku ku noqono dhegeystayaashaan xasuusino dhegeystayaala waxay u moodaan kulan dhalinyaro na joogo galabta kulan dhalinyaro ma joogno galab wanaagsanaa joognaa bal aan ku noqono astaantiisa galab wanaagsan mar kale saaxiibayaal barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa murtiye madadaalo bal sheekadii aan idiin hayaa idiin soo qabanaya markaan galab wanaagsan ayaa idin leeyahay sheekadan waxay ka dhacday magaalada caasimada muqdisho ee caasimada dalka ayay ka dhacday waxay dhex martay laba wiil oo walaalo ah ayay sheekadan maaragtay aadka u xiisaha badan dhex martay degmada wadajir ee gobolka banaadir ayay si gaar uga dhacday sheekadan sheekadu waxay ku bilaabanaysaa laba wiil oo maaragtay magacyadooda la kala yidhaahdo xasan iyo cali oo walaalaha oo isku guri ku nool ayaa midna wuxuu dhiganayaa jaamacad midna wuxuu dhiganayaa dugsi sare ee fasalka fomtri xasan oo dhiganaya jaamacadda ayaa maalin maalmaha ka mid ah walaalkiis ayuu waxa uga hor yimid maaragtay degmada hodan gaar ahaan isgoyska digfer ee muqdisho markaas walaalkiis waxaa maaragtay xasan wuxuu saarnaa mooto mootada marka uu saarnaa xasan ayaa way soo raaceen labadoodii uu soo qaaday walaalkiis xaafadii ayaa la yimid kadib markii xaafadii la yimid ayaa wiilkii maxamed ahaa waxa uu u sheekeynayaa walaalkiis waxa uu yidhi maxamedow maanta nin arrin la yaab xasanow maanta arrin la yaabla ayaan soo arkay walaalkii wuxuu yidhi maxay tahay arrinta soo aragtay waxa uu yidhi waxaan soo arkay laba qof oo maaragtay waddada ku dawarsanaya oo jooga labadaas qof aan soo arkay qofna daruuf zaa'id a ka muuqato qofna daruufa kama muuqan aniga waxaan haystay lacag gaaraysa toban dollar tobankaygii dollar qofkii waxaan siiyuu yidhi daruufta ka muuqatay haye markaas wuxuu yidhi markii aan siiyey qofkii daruufta ka muuqatay kan kalena wuxuu yidhi daruufi kama muuqan marka wuxuu yidhi markii aan soo tegay ayaa kii daruufta maaragta ka muuqata maana kii kale waxa uu yiri yiri walaalow waa mahadsan tahay waana kaaga mahadcelinayaa laakiinse waxaan ogaaduu yidhi markii dambe oo aan soo tago adiga aan ku arkayay in labadooduba ay maaragtay jilayeen baasha markaasuu yiri walaalkay dhib ma lahan waa maaragtay waa iska xal adduun haddii aad marba lacagtaas aad bixisay male mar kale heli doontaa waa wuxuu yiri waa soo tegay meel ayaan fadhiistay meeshii markaan fadhiistay meeshii aan in badan fadhiyey ayaa waxaa iyimid yiri mid labadooda mid ka mid ah waxuu ii sheeguu yidhi in uu degan yahay muqdisho maaragtay dhammaadkeeda waxaan ka wadaa maaragtay dhankaas iyo weedow ayaan degan u yidhi waa duleedka muqdisho waxa uu yidhi waxaan walaalo waxaan rabaa inaad maaragtay galabta i raacdo oo aad xaafadeeda maaragtay soo barato i raacdo aniga waxaan idhi yidhi ma ku raaci karo walaalkeeyow sababtoo ah meeshaan aniga maba tegi karo waayo iskool baan subxii leeyahay intaas kadib walaalkiis xasan waxa uu yidhi haye maxaan marka intaas markay dhacday dhacdadu maxaa ku xigay waxa uu sheegay in dhacdadaas marka ay dhacday kadib uu wax lacag uusan filayn uu helay walaalkiis midkii maxamed ayaa helay lacag uusan filayn markaas wuxuu yidhi waan ku farxay lacagta aanan filayn waayo marka aan bixiyey ayaan arkuu yidhi lacag aan maaragtay aan isleeyahay tan oo kale ma kuma soo marin intaas kadib wuxuu yidhi walaalkee xasanna waxau ahaa ninkaan dad waxuu ka mid ahaa jiraa layidhi qof aan wax bixin oo maarad waxbixintu ay ku yartahay oo hadde lacagtu hadde aan si fiican wax u bixin jirin ayuu ahaa intaas kadib walaalkiis wuxuu kula teliyay inuu maaragta wax bixiyo laakiinse isaga uu ka biyo diidan wax sii dad intaas kadib walaalkiis maalin maalmaha ka mid a ayaa jaamacaddii laga soo ceeriyey jaamacaddii markii laga soo ceeriyey waxaa loogu soo ceeriyey sida la sheegay lacag yar waxaa ka bixiyey walaalkiis maxamed oo ka da'yaraa markii la fiiriyo dugsi sare dhiganaya markuu ka bixiyey walaalkiis muusan uga mahad celine waxa uu ku yidhi waa maasantaa walaal muuse dhihine maamulihii iskuulka joog maamulihii joogay jaamacadda ayaa uga mahad celiyey markaas ayuu walaalkiis yidhi maxaa iska maxaa lacagta iga bixisay markaasuu yidhi aniga waxaa ii qiimo badan walaalkay waxaan ka bixi ma fiirinaye laakiin waxa aad baranayso beri ka maalmeel inaad ku gaari karto intaas ayaa qiimihii ugu yihuu yidhi laakiin aniga waxaan kaa bixiyay ma maaragta kuma mashquulayo intaas kadib walaalkiis ayagoo waxaa maalin maalin maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo martay xasan laakiinse xasan waxaa soo marta qiso aad u xanuun badan oo jacayl ku jirto laakiinse xasan waxaa mar kale garab qabtay oo caawin u sameeyey kale walaalkiis maxamed oo ka da'yaraa oo fasalka foomtiri dhiganaya marka walaalkiis wuxuu ku fiicnaa dhanka waxbixinta maxamed oo ka da'yaraa markii la fiiriyo laakiinse xasanne waxa uu ahaa qof maaragtay jaamacad dhiganaya laakiinse garashada waa loo kala sarreeya sidii la sheegay marka intaas kadib waxay qisadan kusoo gebagaboobayda a layidhi waa bixintu ma xuma laakiinse baqiilka ayaa daran aada mahadsantii sacabiyaal barnaamijka kala wanaagsan ayaad dhegeysanaysa radio cadaadana waad nagala socotaan
jacaylka xogtiisa ma uu helo xaasid rumaan ha u quurin macaan ha xujayni jacaylka xogtiisa ma uu helo xaasid rumaan ha u quurin macaan ha xujayni aday xubnahaygu dhammaan u xadrayne aday xubnahaygu dhammaan u xadrayne haxo haxo haxoorin wanaaga aday xubnahaygu dhammaan u xadrayne aday xubnahaygu dhammaan u xadrayne haxo haxo haxoorin wanaaga
mar kale gala wanaagsan saaca beel lix toban iyo lix baritoon barnaamijka qaybbaad uga soo horta uga soo haa kartaa dhegeystayaal dhowr ajaal barnaamijkan ay maarata dhanka fariimaan nala wada asalaamu calaykum dhegeystayaal suulaam calaykum asalaam ayaa lana waa salmaan wuxuu ugu leeyahay xaafadda waa bere waa ku sanaa dufta adiga iyo farsamadaba galabteenu iyo murtay madaalaadan ugu faraxsanahay runtii barnaamijkan in muddo ay ugu dambeysay waana aad ugu faraxsanay dib loo soo celiyo runtii waa barnaamij aad u qiimo badan uu leeyahay waa kaa mahadinina walaal qaaliya fariinta xigta dhegeysan rasuul asalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay waa sacdiyo oo joogta leedahay xaafadda xaraale waa ku salaam cabdifataaxdiga farsamadaba runtii aadan ugu faraxsanay in barnaamijkan galab wanaagsan xubintiisan oo hadda in muddo ay ugu dambeysaa mar kale aan maaragtay dhogteedu maqasho aada maasinti baad raadiyo cadaad fariinta xigta asalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay waa deeqo oo joogta maaragtay dhuusamareeb waa ku salaama diftacdayga farsamadaba runtii aadan ugu faraxsanahay in dib loo soo celiyo barnaamijkayga galab wanaagsan aadan u maaragtay idinkaga ra- maaragtay aada waxay leedahay aan idinkaga mahad celinaynaa sida aan ugu soo celiseen barnaamijka qiimaha badan waad mahadsantaha kulana walaalo sida quruxda badan barnaamijka qaybgooda asalaamu calaykum dhegeystaad soo leeyahay wacalaykum salaam ayaan leenahay waa cimraan oo joogtay leedahay good duwada ku saara adiftah runtii aadan ugu faraxsanay in markale barnaamijkan aan hawada aad ku soo celisaan oo aan maqlo waa mahadsanti baad raadiyo cadaab wicitaanka halo wicitaanka halo halo dhegeyst walaal soo dhow aadan wax marqadka telefoonka ka go-ay soo noqodo nabada ku leeyahay fariinta agta asalaamu calaykum dhegeystaan soo leeyahay wacaleykum salaam ayaan leenahay waa caaisha oo joogtay leedahay diyaano waa ku salaam cadifta adiga farsamadaba runtii aadan ugu faraxsanahay in mar kale aan dib loo soo celiyo barnaamijka galab wanaagsan oo aada u xiiso badan runtii galabta murti madadaalo in muddaa ayaan ugu dambeysay bahda raado calaawa mahadsantihiin barnaamijkan quruxdii ayuu ka bafaytire waa kaa mahad celina walaalkaan iyo axnaanka wada barnaamijka qayb dhawaad asalaamu calaykum dhegeystaan soo leeyahay wacalaykum salaam ayaan leenahay waa sagal oo joogtay leedahay diyaano mar kale waa ku salaama cadiftaax haddii aan galabta ka qayb qaato barnaamijka runtii aadaan ugu faraxsanahay waa idinkaga mahad celinaya soo celinta barnaamijka galab wanaagsan oo maaragtay in muddaan ugu dambeysay baad raadi cadaab mahadsantiin asalaamu calaykum dhegeystaan soo leeyahay wacalaykum salaam ayaan leenahay waa cabdifitaax oo jooguu leeyahay ducley waa ku salaama cadifta adiga farsamadaba runtii aadaan ugu faraxsanahay in mar kale dhegaheenna ay maqlaan barnaamij in muddaan ugu dambeysay galab wanaagsan oo maaragtay dad badan oo qiimo badan ku baranay baad raadi cadaab mahadsantiin asalaamu calaykum dhegeystaan soo leeyahay wacalaykum salaam ayaan leenahay waa faadima oo joogta leedahay gooddhurwaa waa ku salaama cabdifataaxdiga farsamadaba runtii aadan ugu faraxsanahay in mar kale barnaamijkan dib loo soo celiyo waa barnaamij aad u qi- u qiimo badan ayay leedahay fariinta xigta asalaamu calaykum dhegeystaan soo leeyahay wacalaykum salaam ayaan leenahay waa siraad oo joogta leedahay biyo guduud waa ku salaama cabdifataaxdiga farsamadaba runtii farxad weyn oo aan isoo kooli karin ayay galabtaba biyo guduud u tahay in mar kale barnaamijkan uu dib hawada ugu soo noqdo waa barnaamij inaan muddo aan sugaynay baad raadiyo cadaado waa mahadsantihiinay leedahay waa mahadsantaa kulana walaalo hanaanka cudun barnaamijka qayb waad wicitaanka halo
waa deeqano soo dhowo daaja wala korbeer barnaamijka waa la socota oo taa barnaamij galabta laas wareysa in lagu dhegeysanaya iskaan haye soo dhowo
waa dawaa barnaamijka waa ku faraxsanahay oo rogtiisa aha qor hawada ku jiray barnaamijka markuu jiray cabdifitaax oo ah iyo wariyada idaacadda ka baxa oo ah Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan.
aha bal bal bal waxaad waxa yar nooga warantaa barnaamijkan adiga markii kugu horreysay oo aad dhegeysato goormaya waxaa la marka waxaa leedahay aadaad ugu faraxsan tahay soo celistiisa aada mahadsantahay walaalkii waa kaa mahadcelinaynaa hanaanka abdan barnaamijka qayba waaid fariimaha balanjaan iskuudu siiyo dhegeysan rasuulilah asalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay waa zahra oo joogtaan leeyahay deegaanka ballicaano waa ku salaanaa diftaaxdiga farsamadaba runtii aadaan ku faraxsanahay soo helista barnaamijkan galab wanaagsan oo aadka u qiimaha badan waa mahadsantiin baad raadiyo wicitaanka alo wicitaanka alo soo dhow walaal soo dhow magaca goobta iftinay galab wanaagsan barnaamijka waa la socotaa haye bal ka waran galabtay murti madadaalaan joognaa ahan adig ma dhegeysan jirto dhegeystayaashii ku xirnaa ma ahayd Mhm. Ah, aad oo maasanta walaasha waa kaa maadweyne hanaanka cudin barnaamijka qayba waaad bal wicitaanka xiga halow soo dhow walaal calimaad saaxiib gala wanaagsan haye bal galabtay ka waran dareenkaada barnaamijkii waxaan joognaa galab wanaagsanaa joognaa xubintiisa ugu horreysaa galabta dhegaysateen bal maaragtay haye bal calimahaadu dareenkaaga haye bal a- calimahaadu waxaad aheed aan u malaynayaa dhegeystayaashii ku xirnaa jiray barnaamijkan galab wanaagsan oo in badan ka qayb qaadan jiray haye bal bal dhegeystayaasha oo dhahaya barnaamijkan maxaa loo soo celi maxaa ka leed haye aha aad aad u qiimo badan yahay soo maha aad maasanta calimahaada walaalkii waa kaa maadcelinaya dhegeystayaasha wuxuu ka mid yahay dhegeystayahan dhegeystayaasha in bad barnaamijka kasoo qayb qaatay wicitaanka halo wicitaanka halo walaal soo dhow dhegeystayaasha qaara buu ku furan yahay walaal waa- buuqa iska fogayaan ku leenay wicitaanka halo calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow magaca goobta waxaa ku soo dhaweynaa walaal mac- walaashay barnaamijka waa la socotaa la socda inaan barnaamijkan dib loo socday aad iyo aad ugu faraxsanahay Aha.
dhammaantiin waa idin- dhammaantiinna waa idin salaamaya aha jamiilo ay ka waran jamiilo ay ka waran barnaamijkan dhegaystayaashii ma waxaad ka mid ahaa jirto in badan ku xirnaa oo danaynayay Mhm.
aawalan aad iyo aad u qiimeeya barnaamijka soonka dhalinyarada
aha aada maasanta walaasha waa ugu mahadcelin hanaanka cudin barnaamijka qayb waad wicitaanka xiga halo
halo soo dhow walaalo
odheer haye barnaamijka waa la socotaa
halo waa ku maqla walaal soo dhow
odheer haye barnaamijka waa la socotaa soo maha
haa waa la socda barnaamijka galab wanaagsan muddo hore ugu dambeysay Mhm. barnaamijka Ilaahay iyo karaamo iyo daadiyaan bay ugu dambeysay laakiin gaabtaa ku faraxsanahay marka mudan salaam Mhm, galabta hadda cabdiftaax baa fadhiya meeshii aada maadsantaan hasha kaa maadaniya anaan kocdin barnaamijka qayb ugu ahayd war dhegeystayaashu galabtay barnaamijka aad bay uga qayb qaadana wicitaanka alo walaal soo dhow cabdalla hataa dhegeystayaasha in badan ku xiran barnaamijyada ka bax raadiyo cadaad waxaa kuwa kaa mahad celinaynaa soo dhow saacid
aad iyo aad saaxiib waa dhowaan ku salaam adiga iyo farsama iyo dhammaan bahda radio cadaada Aha.
midda kale barnaamijka galab wanaagsan si wanaagsan aan u kala Mhm.
marka ninkan waan ku dhiiragelinaya galabtan waa galabta ugu horreyda waa dee waa madaalada waa la keeni doonaa balse galabta waa galabta ugu horreyda galabta waa dhiiragelin u baataan malaynaya aha
marka aad baan kugu dhiiragelinaya waan salaamaya bahdan radio cadaada
aha calimaada kaa mahad celinayna walaalka ma- cafwan walaalka kaa mahad celinaya hafmaa hadalku ma jira la yidhi dhegeystayaal meel walbaa joogtaan kala wanaagsan ayaa la leeyahay bal wicitaanka xiga halo aadan nagu xamaaqadka telefoonka dhegeystayaas ku soo noqodo nabada ayaa ku leeyahay sida barnaamijka qayb waata asalaamu calaykum dhegeystayaas weli wacalaykum salaam ayaa leenahay waa mushtaaq oo joogtaan leeyahay waa beri waa ku sanaa dhifto adiga farsamadaba runtii aadan uga faraxsanahay soo celista barnaamijkan galab wanaagsan barnaamijka mar hore ayaan ugu dambeysay mar kale dube maaragtay aan dhegeheena ku maqalno aadan ugu faraxsannahay meel walbaa joogtaan lix toban iyo lix ibin raxtoon barnaamijka galabta qaybaad ugu ahaan kartaa qaybiyo dhaxana waynu ku guda jirnaa galabta dhegeystayaasha waxaa leeyahay abdiftaxown waxay taawaysii galabta naga raalnoqda idin leeyahay cilad ka jirta dhankaas iyo ayaadan maaragtay galabta aan idinkugu soo gudbi karin meel walbaa joogtaan galab wanaagsan fura lix toban iyo lix bira toban barnaamijka galabta qayb baad ugu ahaan kartaa qaybihii dhex waynu ku guda jirnaa barnaamijku far kama qodna war far kama qodna barnaamijku waa galab wanaagsan galab walbaa dhegeysataan waa dhegeysan doontaa galab walba shanta bari ugu horeysa hadda dhegeystayaasha hadda barnaamijka dib kala soo qabsaday waa murtiye madadaalo astaantii barnaamijkan aan dib ugu noqono galab wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan ayaa dhegeysanaysaan meel walba aad joogtaan khiyaara galab wanaagsan dhegeystayaasha raayigooda ayaan aruurinaya galabta waxaana murtiyo madadaalaan joogaa saaxiibayaal barnaamijkan waa aad u xiiso badan yahay dhegeystayaashii dhegeysan jiray ayaa xasuus oo gooniya ayuu barnaamijkan u leeyahay dhegeystayaasha hadda aan hadda barnaamijkan la soo soo gaarin xilliguu bixi jiray waxaan isleeyahay xasuusu ma lahano barnaamijka galab wanaagsan ayaad dhegeysanaysaan balwicitaanka hal barnaamijka waa la socotaa haye bal galabta dareenkaada aha aha ga- bal ka waran dadkii dhegeysan jira ma ka mid ahayd mase waxaad leedahay anuu barnaamijkan haddaan ay igu horeysaba aha dadkii dhegeysan jiraad ahayd aada umahadsanta walaalkay waa kaa mahadcelinaynaa hanaanka cudun barnaamijka galabta qayb uga tahay meel walbaa joogtaan khiyaara gala wanaagsan bal wicitaanka halow soo dhowow barnaamijka la socotaa haye bal galabta dareenka mhm ka waran dadkii dhegaysan jira maad ahayd barnaamijkan mase adiga hadda galabtaada ma- maqalkiisaba kugu horeysa Ah, galabta xasuus baan idin gelinaan laana dhegeystayaal meel walba aad joogtaan galab wanaagsan bal wicitaanka xiga halow calayhi salaam magacay goobta barnaamijka oo la socota walaalo haye bal ka waran galabta dareenkaada mhm bal ka waran dadkii dhegeysan jira ma tahay oo ku xirnaa in badan aada umahadsan tahay waa kaa mahadcelinaya hanaanka cudun barnaamijka qayb ugu cad meel walba aad joogtaan galab wanaagsan barnaamijka waa galab wanaagsan qaybihii dhexan waanu ku guda jirnaa barnaamijkan aad u xiiso badan yahay waxaan filayaa in dhegeystayaal badan uusan maaragtay galabta mashquuli doonin oo hadda hadday maqlaan mar kale waxay leenahay barnaamijkan dhegeystayaasha xasuus baan gelinayna galabta xasuus barnaamijkan in muddo ah muusan warbaahinta ka bixin mar kale dhe- codsiyo badan oo dhegeystayaasha nooga yimid ayaan jeclaanay inaan mar kale hawada ku soo celino meel walba aad joogtaan galab wanaagsan furaha waa lix toban iyo lix ibrixtoon barnaamijka galabta qayb baad uga aa kartaa maxamed cabaas wuu farsamaynayaa anigu waxaan ahay cabdiftaax barnaamijku fari kama qodna qaybihiisii dhexayna waynu ku guda jirnaa galab wanaagsan
aday xubna haygo dhammaan u xadraynay aday xubna haygo dhammaan u xadraynay xaxoo xaxoo xaxoolin wanaaga شيء جريت حتى في حتى لو شبع حاربت ورابي حاربت ورابي حتى لو شبع حاربت ورابي
meel walbaa joogtaan garab wanaagsan wicitaanka ballan ku noqdo wicitaanka halow soo dhawow xamdiya garab wanaagsan barnaamijka walaasha waa la socotaa soo dhawaada qalabka badanaa ku leeyahay Mhm, xamdaayim adigama waxaad ka mid tahay dadkii dhegeysan jiray mase waxaad tahay dadka hadda la soo qabsaday Ah, in badan ku xirnaa aada mahadsantaha waxaa qaaliya kaa mahadcelinayna canaanka cudoon barnaamijka ah, qayb uga ahayd meel walba oo joogtaan khiyaara garab wanaagsan aad leeyahay barnaamijku waa garab wanaagsan xubintiisa murtiyo mala daalo dhegeystayaal noora way jecel yihiin inay ka qayb qaataan dhegeystayaal eh, la-aantiin barnaamijkan ma socon karo saaxiib biyaal hadda galabta walba oo galabtiina is leeyahay meel walba aad joogtaan saaxiib biyaal garab wanaagsan aad leeyahay barnaamijku fara kama qodna qowdihiisii dhexe waynu ku gubi jirnaa daqiiqada qoraya barnaamijka ka haray waa galabta ra'yi aruurin dhegeystayaasha eh, maaragta codsiyo badan oo nooga yimid ayaan dib ugu soo celinay barnaamijkan
jacayl xubi weeye xaq dhowrku barbara dhurmiyo nolol weeye hayaata ku waara jacayl xubi weeye xaq dhowrku barbara dhurmiyo nolol weeye hayaata ku waara xiisaha ka kacaylka xubbiga ka abuurma xiisaha ka kacaylka xubbiga ka abuurma ayaa ayaa ayaa xiska deeqa xiisaha ka kacaylka xubbiga ka abuurma xiisaha ka kacaylka xubbiga ka abuurma ayaa ayaa ayaa xiska deeqa adaa ah xigayga adaa xidigay ah adaaba xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xakaafay xaggaada u jeeda xareerka waraabi xareerka waraabi xaggaada u jeeda xareerka waraabi adaa ah xigayga adaa xidigay ah adaaba xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xadaafay xaggaada u jeeda xareerka waraabi xareer
saaxiibayaal dhegeystayaasha barnaamijka hadda ka dibada soo qabsaday kuwii ka qayb qaatay kuwii maaragtay dhegeysiga nagu deeqay saaxiibayaal intaasaan jecelnaha galabtana kusoo guday gabayna barnaamijka gala wanaagsan xubintiisa murtiya madadaalo dhegeystayaal waqtiga uga dhacay uu isma sii wadi karo saaxiib badan ee dhegeysanay meel walba joogtaan galab wanaagsan ayaa idin leeyahay saaxiib bal barnaamijka waxaa soo saartay barnaamijka waxaa isku soo dabari soona saaray maxamed maaragtay cabdiraxmaan iyo waxaa soo soo wada saaray i- iyo walaashii xaliima anigu waxaan ahaa cabdifataax cabdullaahi maxamed cabas waa noo farsameynayay inta barnaamijka mid ka qurux badan berrinta ku kulmi doono saaxiib yaal xumaatay idinka imatin waqtiga uga dhaco ogiis ayaan jeclahay inta intaas kusoo gebagabay nabadgelya
Thank